wallaahi cabdiwahaab sheekh cabdisamed waxaa la afduubay maalintii arbacaad oo taariikh sideed oo wiiga hadda lasoo dhaafayo ama asbuucii lasoo dhaafayay magaalada dhexbartankeeda nairobi a laga qaaday maarata idaha u xil saaran amniga iyo nabadgelyada waan la wada xiriirnay waxaan filaynaa oon rajo weyn ku leenahay inuu nabad qabo nool yahay laakiin wax sugan oo hadda meeshaas baa lagu hayaa iyo maarata oo sugan ma sheegi karna laakiin waxaan filaynaa inuu maarata nabad qabo maxaa taas dadka ku dhagaysanaya ay ku rumaysan karaan nolol iyo geeri miduu hadda ku sugan yahay uma malaynayna dowladda oo og arrimaha xasaasiga ah iyo maaragtay wixii ama siyaasi ha ahaadeene ama shacab ha ahaadeene ay ka geysteen markii afduubkan uu dhacay ka damba inay dowladda u bareeri karta hubaal maaragtay inkastoona haynin laakiin waxaan naga dhadhaxsan annaga inay ninkan dowladda haysa mana u malaynayna dowladda ayagoo arkaysa dareenka shacabka iyo madaxda inay maaragtay ay u bareeri karaan si oo ay dil ku keensadaan laakiin ilaahay aan u baryaynaa waxaana filaynaa insha allahu tacaala in oo nolol uu heli doono ma laga yaabaa gacanta uu ku jiro ama dadka afduubtay inaysan dowladda ahaynay qolo kale noqon karaan wallahi waa laga yaabaa laakiin markaa fiirisa ninkan saacadda la afduubay iyo meesha laga afduubay iyo waddanka kenya yacni xaalkiisa amniga iyo ammaanka siduu usugan yahay uma malaynayna nima ay dowlad ogeyn ayaa waktigaas qof usoo bareeri kara oo meeshaas ka qaadi kara midda kale dowladda hataa haddii ayaga ku lug lahayn waajib baa ka saaran ninkii cabdiwahaab afduubay inay keenaan maxaa yeelay meesha cabdiwahaab laga afduubay waxaa ku wada xiran kamareyo dhin oo c c t v cameras waa meel maaragtay magaalada ka dhexbartankeeda ah hataa haddii laga qaacay dhahaan qof ama tuugo ama burcadaa ka qaaday qofka meesha yani dowladda si loo aaminay inay amni ilaalisa adkaani meeshaas waxa waaye meesha loo malaynayo waddanka meelaha ugu ammaan badan inay tahay waa xaggee meeshaasi meeshaas waxaa waaye turban road a la yidhaahdaa waa meel jidka koynaanka iyo turban ay iska qabtaan jamiica moska aan ka dheereen dhexbartanka magaalada nairobi ah waa faras magaalkii oo maaragtay busy ahaa faras magaal waayo waxaa maaragtay suuq badan oo hilibka laga iibsad suuq weyn oo maaragtay hilibka laga iibsadaa maaragtay ku dhegan magaalada nairobi bax dhex bartankeeda waayo meesha maaragtay kolley hadda qof haduu oo dareenlaan uu socon kara meeshu socon lahaya marka marka la qabsanayay ma keligiisuu ahaa mise dad baa la socday wallahi de anagu hadda qof waa la socda leeyahay ma arkin badi waxay leeyahay ninka meel oo hotel oo meesha ku dhegan oo embassy loogu kasoo baxay maqaayad yar oo shakacbi kulley banaanka maqaayadaas ayaa lagu qabtay ka xildhibaan ahaan ama siyaasiyiintii gobolka ka soo jeeday maxaa tallaabo oy qaadeen si loo helo xogta ku saabsan cabdiwahaab horta waa maaragtay waan ka hadalnay arrintan oo hadda baarlamaanka kenya uu xiran yahay oo hadda arrin sanadka furan in bixi senatorka wajeer laga soo doortay uu geeya statement aan filaynaa aqalka sanadka baarlamaanka kale wuu xiran yahay ilaa taarikha labaatan iyo kow bishan aan umalaynaa laakiin press conference aan shale qabanay xafiisyaha oo amniga ku shaqadaha baan maaragtay la hadalnay ilaa waxaan qabar u dirnay madaxweynaha marka arrimo badan oo xafiisyaha ku xisaabsanna waan qabanay warkina banaanka waan soo dhignay oo maaragtay dowladda waxaan ku boorinay in aan annaga ay naga dhadhacsan tahay ninkan inuu ayaga gacantooda ku jiro in maaragtay aan ninkaas wax loo geysanin oo cabdiwahaab maaragtay haddii wax lagu haysto oo dembi lagu haysto maxkamad la keena haddii kale in loo soo sii daayay qaraabadiisi eheladiis iyo xaaskiisi adiisa cid marka idiin soo jawaabtay oo aad jawaab ka hesheen ka mas-uuliyiin ahaan oo dowladda kenya ka tirsan ma jirtaa wallahi hadda inta adigu aad telefoonka iisoo dirin ka hor waxaan la hadlayay ninka weyn ee dambi baarista amaba criminal investigationka waxaa la dhahaa directorate of criminal investigation wuxuuna maaragtay ii sheegay inay arrimo isku xerxerahayaan oo maaragtay ay arrintaas ku daba jiraan berri ama saac dambena ay maaragtay go-aan rasmi ah ay naga siini doonaan marka jawaabaha aan haysano waxa waaye in maaragtay telefoonadiisi baaritaan lagu sameynahaya yaa lasoo hadlay iyo inta lagala soo xiriir maxaa yel hataa waddankan waxaa la heli karaa qofka hataa haddii lasoo taraagaraynay oo meeshaas jooga gadget lagu soo taraagaraynay in la garta yaa taraagaraynay c c t v cameraska iyo resultkoodii la keena saa og tahay baabuurka ninkaas lagu qaaday registrationkiisa ama numberka bladkiisa qaladaas ahay marka waxaan filaynaa si ugu deg deg badan inay report kamil ahay dowladda keenta bixi ama saa dabaad ay dhahdo